magaalada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay sidii hay-adaha door ugu qaadan lahaayeen dhismaha goobo waxbarasho iyo caafimaad oo ay u baahan yihiin bulshada magaaladaasi kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday hay-adda imkaan oo dhisaysa isbitaal iyo goob waxbarasho guddoomiyaha magaaladaasi odayaal iyo xubno kale agaasimaha guud ee hay-adda imkaan ibraahim xasan maxamed ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka iyo muhiimadda ay u tageen magaalada xawaadley waxaanu u imaanay in aan goobo cusub oo daryeel iyo xalinta khilaafaadka inaan dhagax dhigno goobtii caafimaadka ee m c h-ka degmadana oo aad iyo aad dayactir ugu baahan inaan mas-uuliyaddii dayactirka aan qaadannay oo aan rabno inaan dayactirno si hooyooyinka iyo carruurta tabaalaysan wax loogu qabto maalmaha soo socdaana hooshaa aan soo gebagabayn doonnaa soo dhowayntii guddoomiyaha degmada iyo odayaashii deegaanka ay noo sameeyeenna aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin wada shaqaynaana ka codsannay waxayna noo ballan qaadeen inay nala shaqayn doonaan annagana aan ka soo baxno mowqafkii iyo ujeedkaan u imaanay oo ah inaan dayactirno iskuulkii iyo goobihii waxbarashada iyo xaruntii caafimaadka ee degmada ay leedahay guddoomiyaha magaalada xawaadley ibraahim bashiir cumar ayaa hay-adda imkaan ugu mahad celiyey dadaalka ay wadaan isagoona ugu baaqay hay-adaha kale inay doorkooda qaataan haddaan ahay maamulkii guddoomiyaha degmada xawaadley iyo tiimkeyga iyo bulshadeeda waxaan leenahay degmadaani waa degmo maalgashi mudan degmo ku fiican in wax laga beerto degmo ku fiican in laga dhisto guryo qurux badan degmo ku fiican in hosbitaaladeeda caafimaad guud loo soo doono saa darteeda insha allahu tacaala waxaan leeyahay hay-adaha caalamiga ah degmada hala soo wada milacsado xawaadley waxay u baahan tahay in lasoo garab joogsado insha allahu tacaala ka maamul ahaan ka degmo ahaan ka guddoomiye ahaan tiimka kulli reer xabaadle waxay idin leeyihiin shacabka iyo maamulkii soo dhawaada helitaanka goobab waxbarasho iyo caafimaad ayaa waxaa baahi badan u qaba bulshada ku nool magaalada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe